أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وتقاربا في اللفظ قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم balsanad kolley laba sheekh buu muslim ka wada warinayaa sheekhadiisii axaadiistoodu ay aad iyo aada u badnayd kaba mid ah xagga lafdigana wuxuu sheekhu inoo sheegay inay isku dhow yihiin oo lafdiga kolley ziyaado midkoodka kale la dheeryahayna waa inoo sheegi doonaa ee martingay ku iman iyo intay dhammaan wada leeyihiinba marka wuxuu ihi abu saciid alkhudri qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi yujaa'u waxaa lala imanayaa oo la keenayaa bilmowti dhimashada ama ayaa la keenayaa lala imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mowdkii kaannahu si uu kabshun isagood moodo inuu yahay kabshun one amlaxu macnaha bal cad oo caddaankiisa xoogaa madoway ay kuba jiraan macnaa waxa weeye maalinta qiyaamaha marka lasoo saaree labadii daarood lagu kala sugnaado ehlu jannuna ay jannadii galaan ehlu naarkuna naartii ay galaan ayaa waxaa la keenayaa mowdkii maaha malakulmowdkii malagii maaha waa dhimashada nafteedii waana shay carado ama macne laakiin jismi iyo dee suura loo yeelayaa aynuu soo maray suurat lbaqor oo kale iyo suurat alcumraan iyagoo la arkayo oo dee maalan taas ay bal maalan dee sifaad aynu kusoo marrina ay leeyihiin inay ruuxii aqri'i jiray u doodayaan oo qiyaamada ay imanayaanba haddaba waa dhimashadii oo dee waa shaygan markaa ruuxa uu ku yimaado naftii ay kaba baxayso malaga malakulmowdiya acwaantiisna ay iyagu tawaleeyaan aladii khalaqa almowta walxayaata ilaah baaba yidhi waa geeridii kii abuuray dhimashada nafteeda abuuray waa wax la abuuray markaas oo khalqi iyo dee noloshii haddaba mawdkii dee waana shay carada wax jismiya mu ahayn markaa hore ayaa jismi iyo suuro loo soo yeelayaa suuradiisna waxay noqonaysaa wan dee midabkiisu kaa iyo amlax waa kaa caddaanka ah laakiin de caddaankiisu madow leeyahay o dee kolley adooxiya baynu kusoo maray zaada abu quraybin abu qurayb baa la dheer abubakr abu qurayb wuxuu ziyaadiyey fa yuqafu waa la joojinayaa waa wankii waana geeridii bayn aljannati wanaar janno iyo naarta macnaa meel ahlu jannuna ay ka arkayaan ahlu naarkuna ay ka arkayaan oo labadoodiiba u dhaxeeya ayaa unkii lasoo dhigaya lasoo joojinaya waاtafaqa waa abubakrin iyo abu qurayb way iswaafaqeen fii baaqi اxadiiثi haddii fa yuqafu bayna اljannati wanaar ziyaada abu qurayb ahayd intan dambe labadooduba way wada leeyihin oo way isku waafaqeen fa yuqaal waxaa la odhanayaa yaa ahla aljannati ahlujani baa loo dhooqaya ahluljanow hal tacrifuuna ma garanaysaan haada dee ruux kastaana geeri waa soo dhadhamiyey walow de imaka maaha malagii baan leenahay waa almowt aladii khalaqa almowta walxayaat isagiioo shakli iyo suuro loo soo yeelo jismi laga soo dhigay de waana ilaahay qudradiis subxaanahu watacaala iyagiina waa lagu ilhaaminaya waxaan inay dhimashadii tahay ay soo dhadhamiyeen ma garanaysaan kan qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fayashraibuuna madaxay taagayaan ruuxu markuu wax dee eegayo ee uu isdheereeyo luquntiibay taagayaan si waa linadar wey si ay u eegaan waxaan la leeyahay ma garanaysaan si ay u arkaan marka wayanduruuna waana eegayaan madaxoodii ayay dee luquntiibay taagayaan madaxay sare u qaadayaan bal si ay u arkaan waxaan la leeyahay ma garanaysaan wayaquuluuna waxay odhanayaan markaa nacam haa hada almowtu kaasi waa almowt waa dhimashadii qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wayuqaalu waxaa lagu odhanayaa yaa ahla nnaar waxaa la odhanayaa ahlu naar o ahlu naarkiina waa loo dhawaaqaya hal tacrifuuna hada iyaguna way arkayaan iyagoo aada u kala hooseeya haddana halka ay ka wada arkayaan si ahlujannuba iyagoo aada u kala sarreeya ay wada arkayaan waa umuurtii aakhiro ma garanaysaan waxaan kan ma garanaysaan qaala fayashra'ibuuna wayanduruuna ma luquntii bay taagayaan oo madaxoodii bay sare u qaadayaan way eegayaan oo wayaquuluuna waxay odhan nacam hada lmowt waa deerideed qaala wuxuu rasuulka ilaah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh fayu'maru bih ay bidabxi way waxaa la amrayaa ee ilaah la amraya in la gowraco waa dhimashada nafteedii ayaa la dilayaa meeshii laga saaraya dhimashada baynima jirtee fayudbaxu wankii dee isagu ahaa mowdkii ama dhimashadii lagu soo suureeyey ayaa la gowracaya qaala wuxuu uhi uma yuqaalu waxaa la odhanayaa yaa ahla aljannati ahlujannaw khuluudun lakum waxaa idinka idiin sugnaaday khuluudun daa'imid aad jannada ku daa'imaysaan falaa mowta dhimasha ma ahaanin dee oo aad dhimanaysaan kamana baxaysaan weeye waa daa'imid aad daa'imaysaan khuluudunna master baan ku laqbeeyey imaka dee waayo master iyo janacba uu noqdaa lafdigan oo imakasta dee qucuud oo kale imika qucuud fadhigana uu noqdaa jamcu qaacidna uu ku yimaadaa san dee imaka jamcu khaalid ee imaka taama odhan waxaa tihiin ama waxaa idiin sugnaaday daa'imid iyo waarid aad jannadii ku waaraysaanoo fala mowta dhimasho ma jirto markaasay dee farax aada iyo aada u badan oo sida lafti xadiidkuba yimi haddii ruux farax u dhiman lahaa ee farax bay u dhiman nicmadii way hayeen dee nicmadana xataa dee haddii iyagoo nicmada haysta ay meeshii tawahumayaan marun inay kaba dhintaan kolley nicmadii nicmadan ma noqonayso waxa waad ka tegi doontaa buu odhanayaa markay noqoto taas nicmadaa iyo barwaaqadaa iyo raaxadaa ah maa laa caynun ra'at walaa udun samicata walaa khatara calaa qalbi bashar weligii baaba kuma jiraysaan dee way farxayaan faraxoodii mid aad iyo aada ugaba baday ziyaadsanayaan farax weeye haddii farax loo dhiman laha way u dhiman lahayenba way ahanaar qoladan markii loo yeedhay ay madaxa taagayeen waxaaba islahaayeen mala waaba dee ka baxaysaanba oo taas baa dabacaasaa galay lafti xadiisi baa taa ku yimi markaasaa iyagiina lagu odhanayaa khuluudun lakum khuluudun waxaa idiin sugnaaday daa'imid aad naartan ku daa'imaysaan waana ahla naar kii ahla naar ahaa cusaadii laga saarayey maaha falaa mowta iyadana dhimasha ma ahaanin dee nololna ma jirto laa yamuutu fiiha walaa yaxya uma laa yamuutu fiiha walaa yaxya taas baabay tahay nolollo uma taalo oo geeridii baa meel kasta ugaba imanaysa wama huwa bimayit laakiin haddana ku dhimanayo ma aha ee taasaatin iyaguna markaasay murugo aada u badan oo e haddii murugo loo dhimanayo way dhiman lahayn laakiin meel lagu dhintaanay jooginba taasay noqonaysaa waya ahla naari khuluudun falaa mowta qaala wuxuu yihi abu saciid baa odhanaya uma qara'a rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu aqriyay وأndirhm yوم الxasرة إd qضي الأمr وhm fي غfلة وhm laa يؤminuun وأشhaaرa byadih markan وhm fيi غflaة waa qriyayay ayaa wuxuu ishaaray gacantiisii il dunya adduunyo oo وhm fيi غflaة وhm laa yuminuun adduunyay tilmaamaysa maha aakhira iyo xaaladaas وأndirhm waa kuwan dee kufaartiyo kuwan waxaad ugaba degtaa yowma alxasrati murugada iyo qoomamada maalinteeda waa xasrata ugu weyn oo markaa dee waxa weeyaan weliba ay dee iyagoo xaaladaa ku jira la yidhaha dibna ugama baxaysaan mana dhimanaysaan waa xasro aad iyo aada u badan oo waxa weeyaan dee taas ayaa kuba imaysa daba maalinta caynkaas id waqti qudiya la goynayo la kala saarayo alamru arrinkii bal taas uga dego dee yoomka caynkaasa waa yowma alqiyaama maalintaas iyo umuuraha dee imika uga sii digista ay u waana qaataan oo bal ay waxa ugaba waxay ku gelayeen ku halaagsamaya ugaba digtoonaadaan wahum fii kaflatin maaha imika halkan dee inaan jumlo xaalaa ka dhigno in id qudiya alamru walxaal hum fii kaflatin maalinta qiyaamaha gafla ma jirto laqad kashafnaa canka qidaa'aka fabasaruka alyowma xadiid oo ka bal maalan ee waxa ay tahay kafla halkaa ma jirtee adduunyada kaflo lagu suganyay imikay ku suganyeen wahum iyagu wasan waa ashaara biyadii addunya macnuu tilmaamaya wahum iyagu fii kaflatin waa daartan adduunyo umuuraha caynkaasa kaflay kagaba sugan yihiinoo wahum laa yu'minuuna ma rumaynayaano macnaa imika ayay tahay waa al'aan waa fi dunya ayay kaflo ku sugan yihiin ama iyada marka halkaa la tago waa taas laqad kashafnaa ma asmic bihim waabsir manaa maqal badana oo arag badana waa maqalkoodii waa kaas iyo basarkoodii waa siiqa tacajub waliba asmic bihim wa absir waxa weeyaan waa imika ayay kaflo umuuraha kaga sugan yihiin waxaa sugay iyo waxaa imanaya ayay kaflo kaga sugan kuwa rumaynayana maaha wa shara biyadi ila dunya bal xadiidku kolley duruq buu leeyahay duruqdiisaan siyar wada raacinaynaa kolley maa dee waa xadiidka loo warinayo saxaabi kale cabdullaahi ibni cumarna waa inoo dambeeye oo isaguna laba dariiq yeelanaya horta dariiqa abi saciid xadiidkiisa dariiqan baa raacaya xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can اlacmaشhi can abi صaalixi can abi saciidin de waxaan idhaaho idhaha fulan waa hebel ama ninka kunyadaali waa hebelna imika ma jirto waa dadkan iyagu waa dadkii agteena waxay ila tahay aad iyo aad uguma badnaaye hadday kunyo tahay hadday magactay baan garanayne qaala wuxuu ihi abu saciid اlkhudri qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam idaa udkila marka la geliyo ahlujanati jannada ehelkeeda aljanata jannada la geliyo wahlunaari naarta ehelkeedana annaara naarta la geliyo ayaa qiila waxaa la odhanaya yaa ahla aljanna xadiidkii makaan ka soo baxnay waa lafdi dee kii hore ka duwanuun inta kale waa iskuwa mido intii kale waa kan iska gooyo wuxuu uhi uma dakara wuxuu sheegay ka sheegayaana waa jaliil ibnu cabdilxamiid waayo markii horeba xadiid acmash buu ahaa abu mucaawiya acmash ka warinayey imikana waa xadiidkii acmashu lakiin jariir ibnu cabdilxamiid baa ka warinaya markaa faacilka dakare jariir baa odhanaya uma dakara wuxuu sheegay jariir bimacnaa xadiidi abi mucaawiyata abu mucaawiya can ilacmash xadiidkiisii wax macnihii le ama macnihiisi kayr anahu qaala wuxuu yihi fadalika qowluhu caza wajal halkan uma qara'a uu isaga riwaayadu ahayd markaa rasuulka ilaahay baa aqriyeyna way ahayd ayaa halkaa bederkeeda waxay fadalika kaas waa arrinka caynkaas iyo waa xasrada iyagu ay murugo aad iyo aad u badan oo ay ziyaadsanayaan haddii la murugo loo dhiman lahaana ay dhiman lahaayeenba waaba arrinkan aayaddu tilmaamayso fadalika qowluhu caza wajal walam yaqul uma qara'a rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam walam yadkur jariid ma sheegino ayضa waa shara biyadi ladunya intaasna riwaayadiisa bay kaba maqneed bal xadiidka isagaa kii abu saciid halkaasi inoogu dhammaaday waayo xadiidkan kalena waa la mid u wuxuu ihi markaas muslim raximah llahu tacaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin wاlxasan bnu caliyin اlxulwaaniyu wacabd bnu xumaydin qaala cabdun akhbaranii waqaala alaakharaani xadaanaa yacquubu isagoo akhbaranii yacquub buu yihi kuwa kalena xadaanaa yacquub yacquubkana wahuwa bnu ibraahima bni sacdin weeye wuxuu yihi markaa qaala yacquub isna xadaanaa abi oo ibraahim bnu sacadkan can saalixin saalixuna waa saalix ibnu kaysaan weeye ninkii taabiciga ahaa ee dee hiqada ahaa muadiba awlaadi cumar ibni cabdilcaziiz qaala xade kitaabkana in badan inooguma soo noqnoqonayo isagoo zuhri wax ka wariyana ayn marar kala duwan soo aragnay qaala xadaanaa naaficun ana cabdallaahi qaala wa cabdullaahi bni cumar wuxuu yihi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala yudkil llahu ilaahay waa gelinaya ahla ljanati ahlujanaa aljanata jannaduu gelinaya wayudkilu uu gelinaya ahla naari naarta ehelkeedna naara naartuu gelinaya uma yaquumu waxaa kacaya oo istaagaya muadinun ku dhawaaqa baynahum waa iyaga dhexdoodii waa dee markaa mowdkiina la gowraco waa bacda dabx fayaquulu wuxuu odhan yaa ahla aljanati laa mowta dhimasha ma jirto laa mowta lakum noloshaa daa'imkaa ku jiraysaan waya ahla naari laa mowta ahlunaaro iyadna geeri ma jirto dee ka bixidna ma jirto weeye waayo lafdigii horeynu waaba kan kullun ay kullu waaxidin mid kasta oo dee min ahli janna wa min ahli naar khaalidun wuxuu ku waaraya ku daa'imaya fii maa huwa fiihi waxaan uu ku sugan yahay kaa naciimka ku suganna naciimkaasu ku daa'imaya oonu ka baxayn kana dhimanahayn kan cadaabkan kuba suganaa cadaabkaasu ku daa'imaya oonu ka dhimanahayn kana baxahayn taasba weeye kullun khaalidun fii ma huwa fiih mid kasta waa ku boorey bal xadiidka dariiq baa inoo dambeeya biidn illaahi tacaala aan arki doono dee waxa weeyaan arrinka kolley macnuu waa wax cad oo aynaan u baahnayn inaan idhaahno faa'iidadaas aynoogu sugan ee bal dee waa jannada iyo naarta dawaamkooda iyo dadkii ehelkooda khuluudka ay kuba daa'imayaan taas baa iyada xaadiisan ee inoogu sugan de waana tan nusuusta aad ay ugu soo noqnoqoto marka ilaahay uu sheegayaba dee taasi waxa weeyaan dadkii ehlunaarka iyo ehlujaniiba inay ku daa'imayaan oo dee ay khuludkaasi jiro kolley janno dee kalaam kama jirte waxaa iska jirta inay qolooyin dee bal masalan waxa weeyaan kuba tegay naartu dee khuluudkeedani inuu mugsi dawiilo yahay in dee saa laabisiina fiiha axqaaban muddada mutadaawilada ay tee laakiin yow min alayaam khalaas dee laga tegi doono ama laga dee waxaan ama dadkan hala baabiyo ama meel kaleba halaba geeye taasoo aan daa'imitaankan jannada oo kale dawaamkeedu aanu la mid ahayn waa kolley waxay la tahay nusuusta oo dhami taa wax ka duwan bay inoo tilmaamaysaa haddii aqwaala bacda saxaaba iyo bacdigood lasoo qaadqaado bacda alculamaana dee nusuustan ina uma qumayso in qolooyinka hadalkaas ama qowlkan kolley kuma tegay waxaa ka mid ahaa dee ibnu taymiya iyo ibnuqayim iyo weliba ibnuqayim dee isagu wixii xoog lahaa waxa weeyaan waa isugu geeyey si hogtan u xoogeeyo dee qowlkaa sheekhiisa oo kale kitaabkiisa naxaad ilarwax ilaa bilaad ilafraax oo kale isagoo dee kubaad markaa taas oo kale waxaan filaya inuu risaalo gaarana sheekhiisu leeyahay dee laakiin aimo kala duwan baa qowlkaas iyagu radiyo waktiga horena subki taqiyudiin subkiga kolley sayn jireen taqiyudiin ibnu taymiya radin buu leeyahay xaafiduu soo qaado uu yidhaaho aada buu u fiicneeyey sancaanna risaalo madbuucu leeyo tacliiqaad albaani la socoto iyadna radin oho kale kolley saaxibladwaana walow tafsiirkiisa iyo ihaamu maalan dafcu markaa dee waxa weya kitaabkiisan dafcu ihaam alidiraam taas oo kale aayaadkan islaa daahirkoodu malaha tacaarud baa kaba dhexaysa uu ku yar ee isugu geeya ama taasu kalaam ha ku lahaada meelo laakiin majaalis uu leeyaho la madbaceeyey majaalisu shanqiidi la yidhaho malaa ilaa konton wej uu tiriya oo keenaysa dee dawaamkaasi bal waxaan leenahay kolley dad hadday yidhaaheenba rag weliba wasanle ay yidhaaheen usuusta waxaa dee waa kan khuluudun lam kullun khaalidun fii ma huwa fiih waxaa dhici karta in laba idhaaho markay janno noqoto qur-aanka dee aad bay ugu badan tahay khaalidiina fiiha abadan laakiin marka ehlunaarka la sheegayo kale khaalidiina fiiha iyo abadan lama socotee laakiin dee iyadna qur-aanka suuratnisa iyo suurat laxzaab iyo suurat ljin intaba way ku sugan tahay khaalidiina fiiha abadan iyagoo ehlunaarkana la tilmaamaya nisay ku sugan tahay oo axzaab bay ku sugan taho suuratljin bay kuba sugantahay khaalidna fiiha abadan bal waxaan leenahay in waxa weeye in taasi labadaba waa khuludun laa mawta fiih kullu khaalidun fima fima huwa fiih oo taa wey xadaثana haarun bnu saciidin اlayliy xarmalat bn yaxya qala xadaثana bn wahbi qala xadaثanii cumar bn mxamed bn zayd bn cabdالlahi bn cumar bn الkhadaabi ana abahu aabihi waa maxamed ibnu zayd waa taabici isaguna cumarna waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa horena iyagoo sanadku sidaye waynu soo aragnay aabihii ayaa xadaahu u waramayo can cabdillahi bni cumar oo awowgiye ne maxamed waa ina zayd ibni cabdillaahi ayuugaba waramay isna an cabdilahi waa can cabdillahi bni cumar ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaala idaa saara ahluljannati ila ljana idaa saara markay ahaadaan ay galaan ahluljannati ahlujannu ay dee ku sugnaadaan ilaljannat xaggii jannada ay u kacaan ay u ahaadaan ay kuba sugnaadaan wa saara ahlunaari ila annaar ayaa utiya bilmowti dhimashadii geeridii baa la keenay lala imanaya xataa yujcala bayna aljannati wannaar ilaa janno iyo naarta dhexdooda lasoo dhigo waa isagoo suurata kabsh uma yudbaxu waa la gowracaya uma yunaadi sida lagu kuuskooye weeye waxma jiro waa kaa dhimashadiiba la gowrac isagiiba dhimashadiibaa maanta meesha kaba baxday markaa dhimashada mama jirtan wey uma yunaadi munaadin ya ahla aljannati laa mawta wa ya ahla annaari laa mawta fayasdaadu way ziyaadsanayaan ahluljannati ahlujannuhu faraxan ilaa faraxin naciimkaa way ku jireen way faraxsanaayeene laakiin markay ogaadaan naciimkaa weligood inaanay ka tegahayn oonay ka baxayn kana dhiman ahayn taas waa farax kale isii ziyaadsanayaan wayasdaadu ahlunaari xusnan ilaa xusnihim ahlunaarkuna way ziyaadsanayaan murugo ayay ziyaadsanayeen ilaa xusnihim oo dee haddii xataa boqolaal sanadood ha noqotee marunbaa ka baxaysaan arrintu ay tahay bal waxoobay dee amalun baa weli jiri lahaa maalin baad ka bixi laakiin markay noqoto lamana dhimanayo lagamana baxayo dee xusni aad u adag bay koodii hore ku jireenba ay ku beersanayaan allahuma ina nasaluka aljanna ونستجير بك من النار حدثني سرج بن يونس قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أنه قال كلي من حسن وكلا وأنه لا أقرئ لكن أنا قرن قالبا باشرتا عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سنة حديث كان حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن دي استغنا وهرين وصارغني أوغي حميد بن عبد الرحمن ولو أنا استغوا بدنين حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهي حميد بن عبد الرحمن بن عوف كتاب كبدين استغنا هرين وصومري حسن بن صالح ابن صالح بن حيان waa nin faqiih oo caabid ahaa ee isna aynu kitaab ka soo marnay laakiin waxaa jira caawa abu xaazim iyo abu hurayrana dee waa dadkaa xataa xalayna kuma jiray abu xaazime harun ibnu sacd alcijri kale waa nin cusub oo kitaabkeenan afraadiisa ka mida waayo xadiidkuba dee muslimun baa la gooni noqday cid kaloo la warisay kutubta usuusha ma jirto dee imaam axmed ha laba wadaagsado cid kale lamay wadaagsanoo kutubtan kale lixdan midna kuma sugna harin ibnu sacadna waa afraada muslim oo muslim weeye cid kale oo usuusha ragga lihe oo wax ka wariyey ma jirto kolley waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida waa nin barhkood ay ku sheegeen rafdi ama qoladii raafido ee macnaa tashayuca ku xeel dheerayd inuu ka mid ahay laakiin haddana waxay soo naqliyeen inuu kasoo laabmay oo waa sidoo xaafidba matigiisa kusoo dhigto taqriib oo laba idhaa yuqalu rajaca canhu eh bal waa nin taasoo kitaabkeenana xadiidkanu buu leeyahay wax kale ma laha waa xadiidkan oo keliya ayuu kitaabkeenana kuba leeyahay wuxuu yihi rasuulka ilaahay qaala rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam darsulkaafiri gaalka gowskiisu aw naabulkaafiri shaku min araaweyo de waa micidiis mil uxudin weyne waxay ka qabta buurta uxud oo kale weeye wakiiladu jildihi haragiisa qaradiisuna waa intaan haragiisa iyo dee hilibkaas waa intaan lafa la gaadhin intaa qaradiisu ay tahay ee ijtaasneeya masiiratu halaaثin saddex habeen in la socdo oo kale weeye adugu waxaynu soo aragnay ahlo jannihii bal dee khaymadii uu weligaa ilaahay lahaaye dherarkeeda ama masaaxadeeda dhulku lixdan mayl ay gaadhsayd dushuna intaa leegahayd intaa inka badanoyn iimaan iyo kusoo marray adduunye iyo tobankeed inuu yeelanayo haddaba markaa dee ruuxii isagu taa noqdo kii gaal si naciimkan iyo raaxadan iyo nicmadan la siinaya dee adigu uu dee waxa weeye nicma looga ziyaadiye un weeye taasoo in badan uu kuba raaxaysto ayaa kii kaafirka ahaana jirkiisii baa la weyneynayaa aada iyo aad baa loo weyneynayaa maxaa loo weyneynayaa uun waa oo loo weyneynayaa waa si xanuunkan iyo iilaamkan iyo gubitaankan la gubayo uu ugu sii siyaado waayo dee jirka intaa leeg inta naartu ku jirto markay dhamaysa haddana jir kale kulamaa nadijat juluuduhum badalnahum juluudan gayraha haddana lagu soo bedelayo waa si lafdiba ku yimi walow dee xukum ahaan uu marfuuc u ahaa dee abdaantoodii baa la weydiinayaa litabtali'a cadaaba weye si ilaabkan iyo xanuunkan iyo damqashadan ay ugu sii siyaado ay ugaba buuxsanto haddaba gowskiisii baaba intaa leekaan haragiisii waa qiladkiisii baaba in saddex habeen loo socdo weliba ruux wax fuushan sida laftii inoo dambeeya xadiidkan haddaan leynayo afraada muslim axaadiid kaloo barhkood intan ay kaba ziyaadsayiin oo dee isagoo aanu warino aymo kale barhkood oo bukhaari la wadaagsanayena way jiraanba bal markaa kolleyna waxaa la arkaa malaa dee tafaawudyagaba way kala gaalnimo badnaayeenoo inay cadaabkooda u kala weynaadee waxa arinku yahay uun waa si liyazaada alaamahum taas weeye ayaa la weyneynayaa oo halkii uu ahaa khaymada aynu soo marray inaani nagaba dheerayne ruuxii mu'minkaaye duulkeeda dhul ahaaneedna situuna milan ahaa isaga inta uu ka fadhiisanayo naari keligii uu degayo ayaa iyadna intaa iyo inka dheerba noqonaysa waa maqcadkiisiiyo intaa de waa ka gowskiisii baa buur noqday isagii baa in saddex xishoo dhan la socdo ayuu xikmigiisii iyo uu leeyahy bal mi jirkiisii waa qaladkii jirdigiisi intii kalena way kasii weyn tahay marka inta uu fadhiisanayo uu kaba degayo ayaa iyaduna dee weyn arrinkuna waa macnahaan soo sheegen xadaثna abu qraybi وaxmed بn cmr alwaqiiciyu qaala xadaثna bnu fudayli can abihi can abi xaazimi can abi hurayrata yarfachu qaala anahu qaal isnad kolley waa dadkii aynu soo arkaynay ibnu fudaylna waa moxamed ibnu fudayl aabihiina waa fudayl ibnu ghaswaan aabihiina waa fudayl ibnu ghaswaan labadoodaba horeynuu soo aragnay axmed ibnu cumar alwakiici iyo abu kuraybna horeynuu soo aragnay ninkan alwakiici waxaa loo yidhi un waa nisbatu ilaa wakiic ibn اljaraxo wuxuu u rixleeyey imaamka wakiic in badanna waa la joogay aad buu u laazimay oo axaadiid aad u badan buu kaba wariyayo markaasay dee nisbadan waanay jirtaa imaka alacmashi iyo alwakiici iyo rag bal azuhri iyo barhkood aanay lababa kulmin ee axaadiidooday u cinaayoodeenay warwarinayeen baa magaca ay kulaba baxeen isagu se mulaazamadii u sheekhaa ama wakiic imaamkaa laazimay ayaa alwakiiciyu loo yihi nisbadiisan yarfacuna horeynu usoo maro de waa imaka rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh adoo yihi qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam waana dee xukman ayay marfuuc tahay de waxaana yidhaahaanba imaka abu hurayra xadiidka rasuulka ilaahi xadiidkii weeye waana marfuuc waxaa dhici karta abu xazim markuu dee can abi hurayrata yarfacu yarfacu uu kor yeelaya abu hurayra taabiciga inuu siiqadii ama samictu ama xadaanii ama tii oo kale ama cani nebiyi tii dee shaki kaba galay oo markaa dee siiqo iyadii shamlinaysa kol haddaa tii sariixa ahayd ee khaaska ahaydba ama wiloobay ama shaki kaba galay inuu tan olababa yime laakiin adigu calaa kulli xaalin waa marfuucun xukman qaala rasuulka ilaahay baa yidhi maa bayna mankibayi lkaafiri waa gaalka labadiisa garab inta u dhaxaysa fi naari naarta dhexdeed masiiratu halaaثati ayaam waa saddex shay in la socdo weliba nin raakibmusrici wey waa nin wax fuushano aada u degdegaya maha nin lugaynayaba waa ruux ama faras ama raaxilo fuushano weliba musrica ayaa dee masaafo uu socdo saddex cisho dee waa masaafo dheer weeye oo badan weeye waa dee bal saddexa imika marxalaba haddaan kasoo qaadno weliba markaa waa raakib musrico laga yaaba aanu inay saddexa marxale ee ama labadan marxale ay ku qadaraan bayn marka la eego inta masaafada qasrigoo kale waxay noqonaytaa labadaa marxale imika ilaa sideed iyo konton sideetan iyo kilomitr ay idhaahaan waa bisayr asqaal waa ku aan musric ahayn socodki iyo intii uu socon lahay kani waa raakib musrico la arko inaan joogsanahaynba intaa in ka dheer buu soconaya haddaba in kaas ayaabay isu jiraan macluumna waa ka aan soo sheegnay arrinka ku jira liraakib musric walam yadkur ilwakiiciyu fi naari maa bayna mankibayi lkaafiri lafdigan fi naar intaas labadaa kelimaan lafdiga wakiic kuba alwakiici ku sugnayn baan ujeeda axmed ibn cumar xadaثna cubayd لlahi بn mعaadin الcambariyu qaala xadaثna abi qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثanii macbad bn khaalidi أنه سمع حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال bal sanad kolley waxaan filaya dadka waa dad aynu soo wada aragnay macbad ibnu khaalidkana dhowr xadiid buu leeyahy zake iyo meelo kaleba waan kuba soo maray oo waa nin taabiciya xarisat ibnu abina waa saxaabi reer khusaaca ah oo bal taasba weeye waxaana ay yidhaahaanba saxiixayn waxaarisa la yidhaah dee marka la eego isaga un mooye kumaba sugna marka lagama laa raawi ahaan ee isaga sidan oo kale wuxuu warinayeen waa saxaabi laakiin أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال aلا أخبركم maydin ku warama oo maydin sheega بأهل الجaنةi waa dadka أهلالجaنaha صفaaتkooda iyo tilmaantooda waa intooda badan iyo أqلبkiya qال وxuu h بلا ha noo sheeg ba h رasuulka ilaahayow oo noogu warma qاla صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu yihi كل ضعيiف متضcف لو أقسم على اللahi لaبره ahlujannihi buu rasuulka ilaahay waxa weeyaan inoo sheegaya wuxuu hi ahlujannuhu marka waxa weeye waa kullu daciifin ku daciifa oo dee hum ama huwa ka ahlujannuhu kullu daciifin waa ku kasta oo daciifa tamar daran dacfiga halkani waa dacfi xaalihi fi dunya iyo isagoon manzilo iyo jaah iyo magac taas iyo umuuraha caynkaasa lahaynee maha dacfi jismi o dee ruux intuu jisman u daciif yaaba dhici karta inuu ruuxa magac iyo jaah iyo maal iyo waxyaalo leeyahay waa kaas imaka daciifkaa marka la eego dacfu xaalihi fi dunya ha noqoto waa adigu dacfu xaalihi fi dunyaba mutadacafin eg la daciifsado ism mafcuul baan ka dhigaynaa caynta waan fadxidaynaa bal kasrada warow barhkood ay yidhaaheen barhkood halkan dee aad bay ufogeeyaan bal macnaha kalena ee imaamku sheegayna waan sheegi doonaa haddii la kasriye waa mutadacafin ay yastadcifu nas la xaqiro la yariso dee ninku waa kan xolo ma laho jah ma laho magac ma laho taasoo kale dadkii markaa kole duu xaaladiisu taa tahay dadkiina way yaraysanayaan xaqirayaan iska sarraysiinayaan lidacfi xaalihi fi dunya kaas haddii mutadaciif laba yidhaaho barhkood ay halkan riwaayo ay soo naqliyeen macnaha isagoo ah mutawaadic ilaahay subxaana watacaala isu dulaynayo oo mutawaadic oo dee khaamil ah kaasba weeye dacfiga halkan barhkood riqadii qalbi iyo kula daciifo qalbigiisa daciif yahay raqiiq yahay qologtii aynu soo maray xalay oo kale iyo taasna laguma fasiraya bal kaaba weeye low aqsama hadduu dhaarto cala allahi ilaahay korkiiba wax kubuu dhaartay macnaha shay xusuulkii ama cadamu xusuulihi uu ku dhaartay maha inuu ilaahay weydiiso la ilaah waxaa isi ee waa dhaaranayaaba wallahi arrinkaasi sidaasuu noqonaya ama waa inuu noqdo buu yihi la abara rabbi subxaana watacaala waa mansilada uu ku leeya agtiisa iyo qadarka dadka agtoodii kaa ha noqdo mutadacafka la xaqirayo la yaraysanayo aan albaabada lagu celinayo halkaas isaga lagu hor joogsanayo ee haddana ilaahay agtiisa dee manzilo aada u weyn buu ku leeyahayo hadduu wax kuba dhaarto wixii ilaahay waa u fulinaya sidii uu doonayay buu kaba dhigaya si dhaartiisii aanay u burin oo ay u noqoto dhaar dee waxa weeyaan sideedii u dhacdo oon dee xinsi iyo jamid ay ku timaado dhaartii aanay isagii uguba iman ilaah baa u fulinaya wixii macnaa sidii uu doonayay baa ilaahay arrinkii kaba yeelaya low aqsama cala allahi laa barra kolle xadiid aynu hore usoo maray oo dee bal inoo dambeeyana imaka oo lafdigan ama intani kuba sugnayd horena aynu usoo maray intii aan alkitaab lbir taas baaba jirte macnuhu waa kaasoo low aqsama cala allahi laa barra ilaah ba subxaana watacaala wuxuu ruuxaasi kuba dhaartay oo dhaar buu kuba dhaartay isagoo karamkii ilaah dee buu ama waa rajo ilaahay subxaana watacaala deeqdiyo karamkii uu rajaynayo ilaahay subxaana watacaala wixii mid fula si uu doonaya ugu dhaco ayuu kaba dhigaya kolleyna sida dee rubayin anas ibnu nadar waa anas ibnu malik adeerkii oo lagu dilay dagaalkii uxudna oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo dacwo weliba ay dad ay haystaan oo haweeney ay walaal ahaayeen oo rubajic la odhanayay ee haweeney kale ilig ay kaba riday oo dadkii dee rubayic ehelkeeda ahaana qoladii waxay weydiisteen inay dee arshi qaataan ma ka qaataan oon la qisaasin iyaguna qisaas mooye wax kale iska diideen rasuulka ilaahay bay isula yimaadeen hore inoo soo maray rasuulka ilaahay markay isula yimaadeenna rasuulka ilaahay dee markay qoladii ku adkaysteen ay de waxay qisaas bay doonayaan ayuu amray in dee iyadii loo qisaaso oo saxaabigaasi anas ibnu nadri atukasaru saniyatu rubayic ma waxaa la jebinayaa foolkaa rubayic baa la jebin wallahi la tukasar rasuulka ilaahayna wuxuu ihi kitaabullahi alqisaas anasaw dee xukumka ilaahay baa qisaasta ay tahay iyadoo tii ay tilmaamay qoladii markiiba ilaahay qalbigoodii bedelay waa dadkii markii hore adkaysanayay taa ku adkaysanayay arshi bay ogolaadeenoo markaasaa rasuulkii ilaahay uu yidhiba dadka waxaa kaba mida man low aqsama cala allahi la abarahu oo dee anas marka waa dad saasa waa karaamada egt haddaba nin dadka agtoodii albaabadii baa lagu celinaya oo ninka aan agtoodii martabo ku lahaynba oo qadar aan ku lahayn ilahay agtiisana qadarkaa weyn ku leeyahy hadduu baryana dee ducadiisii buu ka aqbalaya habal hadduu dhaarto wax kuba dhaarto haddii aanay sidaa uu doonaya u kuba dhaaranaya arrintu aanay udhicina dhaartiisii ay dee kafaaro laguma yeelan lahaa ayaa ilaahay subxaana watacaala kafaaradii buu ka badbaadinaya sidii uu doonayo wixii ugaba dhigaya haddaba dadka caynkaasa weeye kolley bal kuwaasi waa ahlujannihim uma qaala alaa akbirukum biahli naari maydin warramaa ahlu naarka maydinku warramaa qaaluu balaa qaala kulu cutulin jawaadin mustakbir manaa ahlu naarku ee kolley kulluna way inoo raficsantahay si halkii horeba u rafecsnayd maxaanan qadaraynaa wixii dee bal maalan mutadaan u qadaraynaa hum ama huwa kolba kaa tidhaahayd lafdigu dee kulli ahaan haddaan lafdigiisa eegayno hum iyagu ama kullu cutulin waa ku engegan qalafsan dabeeca xun dhammaantii weeye oo jawaadin jawaad jawaadkuna kollay macaaniy waxyaalaha ay kuwa macneeyeen ama ay kuwa fasireen waxaa kaba mida aljamuuc lmanuuc kolley waana arrimuhu soo qaday halkana matinga riyaadkana uu kuba soo dhigto jawaadku bal waxa weeye waa kaa isagu wax ururin badan waa kasub xooluu aad u soo saaraa laakiin haddana waa mancin badan iyo xaqii ilaahay kama bixinayo cid uu masalan dada wax ka siinaya ama ugaba naxaya maba jirto xaqu k uu ka ogyiba maba jirto haddaba ku jamuuca oo ku kasta oo ururin badan xaggii adduunyo haddana mancin badan ama wuxuu ka bixinayo xuquuqiiba aanay jirin kacaynkaasaba weeye oo marka alcutulluna waa dee waaba ka aljaafi alqaliidba waa ka engegan qalafsan ama shadiid اlkhusuuma bilbail babarkood had iyo goor dee bail iyo waxyaalo ku doodaya kuwa murmaya jawaadkuna taas baaba la yidhi de waxaa kaloo yidhaaheenba de waa alkaiir laxmi اmukhtaali fii mashyati de waa kibir ahaan fiir badan yahay ayuu xagga socodkiisiiba ayaa dee naftiisii intii cajabisay isla weynaaday buu dee socod uu dee isagii kuba kibrayo oo isjejebinayo sisiiba u soconayo ayuu yahayba oo dee waa kaa ku kibrayana socodkiisa bal adigu macaaniday yidhaaheen kuwaasaa kaba mid ahaa kullu cutul jawaani mustakbir oo mutakabira xaqii buu diidaya dadkii buu yaraysanayaa xaqiina ma aqbalayaba waa kaa dadkii iskaba saraysiinaya kaas weeye ahlu naarku adugu kolley waxa weeyaan ahlu jannuuna waxay u badan yihiin kuwaas oo maha macnuu dee guud ahaanba ahlu jannu waa dadka sifada lahoo ruux dee intuu magac lahaayoo sharaf lahaa bal laba qadariye laakiin ilaahay ka cabsan jiray oo janno gelaya inaanu jirin lagama fahmaye waa aqlabkii labada dhinacba isticaab ma jiro dee kuwo kaloo sifo kale ku galay naartiina way jirayaan oonta ahaynun sifadan lahayd laakiin dembigoodii iyo shirkigoodii ama kufrigoodii ama camalkoodii xumaan naar ku galay iyagoon sifadan lahayn ahlujaniina kuwa aan ducafada mustadcafiinta ahayn oo maal lahaayo magac lahaayo oo suldo lahaayo dee irjaah lahaayo ilaahay ka cabsanayo dee galayna way jirayaan waa tii hore dadka jannada loogu hadhaynayaba rasuulka ilaahay meliga caadilka ayaa kuwa bilaabay markaas imaam nawi halkan yidhaahaba maaha qaradku maaha alisticaab min adarafayn in labada dhinacba sanuntan ahlujaniina tan lagu koobo laydhaa kuwaasun bay kuba dhan yihiin ahlu naarkiina kuwanay kuba dhan yihiin oo aqlabkii mid kastaaba waa tii badnayd weeye وxadثna محamed بن مسنى qال xadثna محamed بن jaعفri qال xadثna شhucbة بhada الاسناad بmثله غayr أنه qال alا adlكم halkaa alا أخbirكم bedelkeedii ayaa wuxuu yihi alا adlكم taas buu yihi oo intaa وxadثna محamed بن cabdاللahi بن نmayri qال xadثna وakiع qال xadثna سfyاn سfyanku waa hwri kol de waka cdlaaqeen عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ولفتي مكان سولق وينه ألا أخبركم بأهل النار كل جوال زنيم متكبر جوال يا متكبر لبدا بهرين وصام مري إن كل يقولين كنا شرحي سنة وإيه دون تاني zanimna dee kolley waa tan qur-aanka suuratu nuun uu kuba sugan yahay bal zanimkaasna macaanida ay kuba fasireen waxaa kaba mid a halkaasba addaciyu fi nasabi almunsaq bilqowm waa ruuxan dee nasabkan uu sheeganayo isagu maba laha qowmkan uu atirsanayana mulsaq iyo mulxaq buu kuba leeyahy isagu ka mid ma aho waa ruux dee bal matalan taas laa yucrafu lahu abun taas oo kale ama azanim waxa weeyaan waa ruux lagu yaqaano shar iyo xumaan iyo fasaad fasaadun xataa yaanu dee taaba ahaanin yaanu mulsaqa ahaaninba oo cutulni bacda dalika zanim waa waxyaalihii laguba fasiray oo zanamada waxay dhahaan kolmahan dee riya iyo ama waxyaale ay leeyihiin ee meelaha ka laalaadoo kale dee neefafka qaarkoodun laguma arko dee arigii kale way ka soocan tahay ama neefkii kaleo calaamadaasay leedahay haddaba waa ruux shar lagu yaqaano xumaan lagu yaqaano kuba shuuroobayo fasaad iyo xumaan iyo shar laguba yaqaano saa dee saa zanamadaas dee neefkii oo kale ama rida ahaaba zanamadeeda oo kale bal taasna waa layihi dee kan daciga ah ee dee almunsaq bilqowmna waa laguba fasiraya aayadda iyada suuratu nuun dee barkood walid ibnu mugiira ayuu ahaa baa la yidhaha magacyo kalena waaba la sheegay xagga isaga nusuulkeeda ama kan la sheegaya ku yahay haddaba kaa isagu xumaan iyo shar ku shuhuroobay ah isagu muxaqa diidaya dadkii yaraysanaya qallabsanee engegan ee naxariisna lahayn ka weeye ka sifadaani waa ahlunaar ama ahlunaarka intoodii badnay waa kuwa wey xadaثnي سwayd بن سعيid qال xadaثnي xفص بن maysرة عن الcلاء بن عبد الرحمن عن أbيه عن أbي هريرة أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل رba أشcث madfuucin biاlabwaabi low aqsama cala allahi laa bara eeg raqamkii imaka uu sheekhu xadiidkan isagoo san u dhan oo sanadkan leh matingiisuna kan yahay ayan kitaab lbiri wasila aynu kuba soo maray walow dee markan oo kale aan naqaanay inuu raqamkii halkii hore siiyo raqamkaa horena laba kun iyo lix boqol iyo labaiyo labaatan buu ahaa baan buu udhigtay de nawowi tarjamadii baabu fadli ducafaa'i waalkhaamiliin ayaynu halkaa ugu soo maray bal sanadku waa kii uun waayo sweid ilaa inta ka dambaysa matnuna waa kii uun waynu soo marray caawa xadiid kaloo saasna waan arki doonaa oo iyaduna aynu soo marrayoo sanadkii aynu kusoo marray iyo matnii aynu kusoo marray uu soo celinayo sheekhu bal taasna dee kolleyna walow la yidhaha bukha muslim takraar iyo sidaas uma soo celceliya xadiida haddana dee waxoogaa baa jirta boqol kaba badan oo in badan oo kamidana dee kitaabkii dhammaad baan kuba joognaa ama waan dee haatan inoo dhow dhow yahay waxa weeyaan aynu sooba aragnay bal xadiidka waan sooba sharaxnay macnihiisna waa kan imakoon ruba rubadu dee asalka hore barhkood waa litaqliil bay yidhaahaan lakiin in badan waxaa loo isticmaalaa tagsiir kolkol maadan waa tala raaciyo imika halkan lama socoto marka haddaan tagsiirkii kaba dhigno dee ruba ashcasa macnaa waxa badan ku basaasaysan ujeedadu waa ruuxa xaaladiisuba ay liidato timihiisi ma feedhna ma dhaashanayo waa basaasaysan yahay bal faqriga iyo baahidii waxyaalaha jiraba wey kaasoo madfuucin lagu riixo lagu daafaco lagu joojiyo bil abwaabi oo marka dadka kale kadimada lasoo gelayo dee loo fasaxayo isaga kadinkaasa wax lagu celinayo bal haddii wax la siinayo lama ogolo de inu halkan soo fadhiiso dadkan la soo fadhiisee dabadaasaa wax lagu siinaya o halkaasaa lagu riixaya albaabadii baa lagu riixaya oo haddana low aqsama cala allahi la abara oo ruuxa khaamilka ah ilaah baa og mansiladaasuu ku leeyahy laakiin dadkii maba yaqaanaan oo hadduu dhaarto iskabada hadduu baryo ilaahay wuxuu kuba dhaarto wataas laa barahu rabbi subxaana watacaala dhaartiisii u baari yeelayo mid dee fusho sideedii u dhacdo ugaba dhigayo xadiidka waa kaan soo marnay dee waana kuwan ehlu jannaaba ahaa ayuu kamid yahay sifadiisii buu lahaa intan buu ugu soo celiyay halkani xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu quraybi qal xadaثna بn نmayr عan hisham بn curwaة عan abihi عan cabdالlahi bn zamcata qaala khadba rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm cabdالlahi bn zamca waa صaxaabi horta xadiidkan buu leeyahay bal waxaa la arkaa kutubta lixda xadiid kaloo abi daud unbaa usoo raacaya waa صaxaabi waxaa habaryar u ahayd umu salama oo walaasheed ayaa dhashay bal waxaa la yidhaha yowmu daar baa la dilay ba yidhaha markoodna yowm alxaray soo gaadhseene lakiin taasina yar fogtaaba dhici karta yowmu daar waa maalintii cusmaan dee ay nimankii ay dilayeen dee fitanta iyo waxyaalahaas baa bilaabay cabdillahi bn zamca aabihii zamca kolley wuxuu ahaa dagaalkii beder baa isagoo gaala lagu dilay waa quraysh reer bani asada zubayr bnu cawaam iyo reerkooda weeye reer bani aje khadiija bintu khuwaylid iyo cabdالlahi بn زmcة بn اswadna waa la yidhaha kolley waayo dikriga awoweyna xadiidku inooguba imanaya aswadkaasi isagu wuxuu kaba mid ahaa kuwii mustahziinta ah ee dhibta badnaaye ilaahay yihi inaa kafaynaaka اlmustahziin o isagu maku ku dhintay isagu waa kuwi ilaahay ka kaafiya waxyaala ku kala saliday oo saa isaga iyo caas ibnu waail iyo raggii lahaayo aswadkaasna e wuxuu ka mid yaha mustahziintii zamcana isagoo gaala la dilay beder baa laguba dilay cabdillahi laakiin waa saxaabigaas xadiidka inoo warinaya umu salamana habaryar bay u ahayd baan idhi xadiidku saddex xukun buu inoo yeelan doonaa sidaan arki doono laakiin xadiidkan keliya dee bukhaariya muslimba imika ay wada wariyeen oo kaleyna kutubtan kale sunanta ana barhkood kuba wada sugan sida tirmidiya ibnu maaja iyo nasaa-i iyo abu da-uud malaa lama warinay lakiin xadiid kale udhayuu wariyay inta kutubta uguma sugan ba xadii waa saxaabi muqil oo kutubta waxa riwaayaad ususha ugu sugan intaa weeye waxaan abu da-uud abu da-uudna xadiid baa ugu sugan kaloo rasuulka ilaahay markaa uu cuslaaday iyo salaadii abibakr dadka tukanayay iyo taas ba aha kana waa kutubta kale ku wada sugan yahay lakiin wax kale ma jirta walow saddexdaa xukum uu kulansaday cabdillahi bn zamca wuxuu hi khadaba rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa khudbeeyey fadakara naaqata rasuulka ilahi hashi waa hashi hashi waa cahdiya de nin kastoo qur'aan yaqaanaaba ama maqlay bala garanayo hashi nebi saalix hashi buu hadal qaaday rasuulka ilaahi wadakara wuxuu hadal qaaday aladii caqaraha kii boqongooyey waa kii dee qowmka ugu shaqaysnaa reer hamood ee hasha dilay ee boqongooya caqrina dee ka dhow jarxiga qaaliban markay nabarku uu yahay qawaaimtii adimada iyo caqri inta badan loo isticmaala waa kii hasha boqon gooye ale hashana qisadeed de waa garanaysaa oo dalabkoodii iyo codsigoodii iyagoo uga jeeda inay dee nebiga ku cadsi geliyaan ayay ilaahayna subxaana watacaala dee siiyey had iyo goor dadka iqtiraaxooda hadduu wax kuba soo baxo kuba yimaado ambiyadii wixii haddana rumayn waayeen waa la halaagiba jiray hashina markaas xadiidkuba yimi waa si ay tilmaameen oo marka ceelkooday kusoo arooreysay bal dee waana loo sheegay itifaaqna waa jiray maalinta iyadu kusoo arooreysa ceelka cid kale kamay cabayn oo biyaha ku sugan oo dhan iyadaa dhamaysanaysay haddana inta ay cabtay in lagoo caanay kama helayeen de markii dambena waa kuwii uba tashaday dee si ay ugu dilaan ninkana waa kan isagu dilayoo haddaba rasuulka ilaahay baa hashuu hadal qaaday iyo kii boqon gooyey fa qaala wuxuu yihi idin bacaa ashqaha manaa waa qur-aankiiba de waa waktigii inbacasa uu kacay si deg dega uu u kacay waa hasha dilkeedii ashqaha kii reerkaa reer samuud ugu shaqisnaa inbacasa bimacnaa qaama wey walaa dee kale qisooyinkiisa marka waxa laga yaabaa dee waa dadkii caamadahayo waxyaalahaas inay dadka horta soomaalida sheegaya inay hasha magaceedaba idinbacaf u qaateen xataa gabayadooda qaar bay idinbacaf kaba timi gabayada soomaaliyeed iyagoo hasha magaceedii kaba dhigaya idinbacaf in magaca la odhanaye de kale wax jirana mahe sia dadka way bal haddaba idinbacaf idinbacasa markii id waktigii inbacasa uu kacay qaama ilayha wey ashqaha kii ugu shaqisnaa kolley ninkan waxay dee soo naqliyaan ama ha noqoto shuraaxda xadiidka saxaafid iyo cayni iyo ragle ama haba noqoto mufasiriinta qudaar ibnu salif in laba odhanayay waana ashqa markaa reesamud ninkii ugu shaqisnaa dee tilmaantiisana way sheegeen marka rasuulka ilaahi muxuu yihi isagoo fasiraya inbacaa ashqaha inbacaa waxa kacay oo biha ay bisababihaa lamen dee iyada sababteed waa dilkeed iyo taa caqligeeda rajulunin casiizun de waa xoog lahoo de ma sharaf laho dee adigu agtiisa ama wax iyaga lamida qoomkaas uu kuba yaryahay weeye qaliilulmisri oo de waa qoomkiisa dhexdoodu casiiz ku ah caarimun mufsid ah shar badan oo shariir oo xumaan badan oo khabiia weeye alcaraamana alfasaad baaba lama yidhaaho caarim raawi ruwaadda xadiidka kaba mid oo kitaabkeenan ku sugan oo bukhaari ku sugan oo ama de waa taasun muxaditha magacan laasimeeye caarim maxamed ibn fadl sadusi waa jiraa caraamada waa ka dheeraaye laakiin waa la qabraacay une bal waa caarim oo dee kitaabkeenaba ruwaadiisa kaba mida ama raggiisa kaba mida rijaashiisa sida bukhaari oo kale spen haddaba in kaasoo caarimun waa shariira mufsida xun wey oo maniicun fi rahdi maniicun macnaa nin xoog kulahoo la ilaaliyo la daafaco weeye waa duu manacati weye manacuu saaxiib yahay oo dee qoomkiisii ayaaba aan ogolayn in ninkaa la taabto ama loo dhawaado maniic weeyaan oo ujeedadu waa duu manacati fii qowmi fii rahdi marka la eego yamnacuunahu min adayb weye ina cidi ay isagii waxa weeyaan ku tacadidaan ama wax lagu sameey ayay ilaalinayaan ay daafacayaanba reerkiisa ayuu saa ku ahaayo maxaa xadiidkan mil abi zamcata waa abu zamca si oo kale abu zamca markaa zamco aabihii waataan sheegna waa aswad ninkaa la odhanayay oo cabdullahi bnu zamcana waa awogii waa dee abu zamca saas ahaa waa nin baan leenahay kufaartii qoreysheed kaba mid ahaa dadkii maka wax dhibi jirayna kaba mid aha mustaasiyiintiina sida marka dhaweyd sheegay kaba mid aha kuwii ilahay i inaa kafaynaaka mustaasiin dhammaan badna dee midba wuxuu kuba dhintayba waa way wada dhinteenoo ilahay baa kaba kaafiyay iyadoon markaa laba hijroon been oo aswad de zamcana waa taan leynahay beder baa lagu dilay isagoo isna gaalaha cabdillahina lakin waa saxaabiga xadiidkeedna warinaya haddaba marka la eego xagga manacada iyo quwada iyo taas oo kale ayuu wuxuu la mid ahaaba abu zamco oo kale uma dakr taasi waa mid oo waa qeybta hore xadiidka waa taan leyna xadiidka saddex qaybood buu kaba kooban yahay uma dakara wuxuu sheegay annisaan rasuulka ilahi dumarkii buu hadal qaaday fawacaba waa wacdiyey fiihina fii shanihina macnaa maha iyagii buu la hadlayay ragguu la hadlayaa raggii de de waa kuwa asiiraata ama cawaamin bayna aidi rijaal bay yihiinba saa waxa weeyaan haddaba iyagii buu hadal qaadayo waa ixsaanka loo ixsaan falayo iyo in la dhowro oo loo ixsaan falo loo samafalo si fiican wacaashiruhuna bilmacruuf marka fawacada waa wacdiyey raggii bu wacdiyey fiihina fii shanihina wey waa dumarka shanigoodii dumarkiibuu kala hadlay sadee khudbadiisii xajatulwadaac oo kaleba markii uu rasuulka ilaahay dee iyaga kaba hadlayo waxyaalihiiuba yidhi oo itaqu llaha fi nisaaba dee ilaahay kaga cabsada dumarka weeye asiiraad bay iyaga ku yihiin gacmihiinibe markaasaa muxuu yihi maqaala wuxuu yihi markuu iyaga shanigoodii dee iyaga dadkii kaba wacdiyey waa dadkii uu waaniyey inay ilaahay kaga cabsadaan oo ixsaan falaan si fiican ula dhaqmaan uu sheegay ayaa wuxuu ihi ilaama yajlidu axadukum imra'atahu ilaama waa ilaadii oo maadii istifaamiyad ahayd ay raacday marka asalku muxuu ahaa ilaamaa ilaamaa buu ahaa laakiin maxaa jirta dee sidan horeba usoo ogaanay haddii makamaada istifaamiyada xaraf min xuruuf uljar uu ka midi uu galo alifteedaa la gooyaa qur-aankana waata kusoo noqnoqota cama yatasaaluuna iyo bima yarjicu lmursaluuna iyo mima khuliqayo waa taasoo kale waa baabkaas alifteeda iyo aqrinna waa loo gooyaa dhigaalna waa loo gooyaa marka ilaa maana riwaayadka qaarkood bay halkan calaama ayay kuba time iyadan ka dhiganaa bimacnaa calaaban kaba dhiganayna oo waxa weeyaan ilaama ay calaama waa cala ayi shay weeye maxaa iyo sheegeeba yejlidu uu garaacayaayo axadukum axadkiin imraatow dee kaley waa tahay makaba way dhacdaaye waktigaasna way jiraysay oo dee ninkii aa laci kartay inuu ulayn jirayba haweenaydiisa war maxaa ama uu u dilaya u garaacaya u ulaynaya axadukum imraata haweenaydiisa taas buu yihi fii riwaayati bakr abubakr iyo abukurayb baa riwaayadooda ahayd abubakr riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd ilaama yajlidu axadukum imra'atahu jald alcabdi waana inkaar rasuulka ilah inkiraya jald alamati addoonta sida loo oleeyoo kale ama addoonka sida loo garaacoo kale seebuu haweenaydiisii dee uu garaacayaa u ulaynaya taas buu kuba yihi rasuulka ilaahay ilaama markaad waa dee liayi shayin ba haddaan nira waa shayge iyo sababtee maxaa dee dhacaysa waa isagoo u diidayo leeya waxaa iska ilaaliyo ka taga wa fii riwaayati abi quraybin jald alcabdi eg abubakarna wuxuu yihi jald alamati abukuraybna jald alcabdi waana isla midun walacalahu waxaaba laga yaabaa yudaajicuhaa inuu laba jiibsado oo min akhiri yowmi mintan macnafi baan ka dhiganaa fi akhiri yowmi maalintiisa akhirkeed oo wuxuu leeyahay ninkii imaka dee subaxdii haweenadiisiiba uu leeye garaacay ayaaba dhici karta inuu haddana galabtii doono iyadii wax kaba doono inuu laba jiibsado dee taasna wax isma laha buu leeyahay halkan waa jaldi tanna waxa weeyaan waa mucaasharo iyo mudaajaco oo mudaajacadii waxay ku fiican tahay markay dee raqbo ay jirto iyo mayl ruuxa caynkan ah kii uleeye waabu ka ordayaayo waa nacaya waaba diidaya marka labadoodu isma laha weeye isagoo san sameeyey haddana uusan dee samaynayo ee bal wuxuu leeyahay arrinkaa iska daaya ma haboone taa wey isma wacadan taasna waa imaka waa qeyb xukumka iyada waa mid arrin saddexaad baa xadiidku kulansaday waata aan leenahay saddex axkaamood baa meesha jiray uma wacadahum uu wacdiyey rasuulka ilaahay fii daxikihim qosolkooda min adarbati waa darbada adugu dee neeftan dadka kaba soo baxda dabadooda markay weliba sanqadh sawd leeday la maqlo taas baa darda la yidha haddii kale oonay sanqadh lahayn ay neefunba tahay fusaaq ayaa lagu magacaabaayo waa darbadi macnuhuna waa maxay iyagaa jaahiliyadii iyo caadadoodiiba ahayd dee haddii ruuxba ay wax ka siibtaan way ku qosli jireen way ku qosli jirteen oo maanta ay soo daqliyaan nebi nuux qoom nebi luud baan ujeedaa qoomkiisii oo dee qoomkaa lama halaagay akhlaaqdoodii xumayd wataatuuna fii naadikum lmunkara ay barhkood kuma fasireenba inay dee markay meelaha isugu yimaadaan ogaanbu isaga keenayaa deetay qosqosli jireen oo waxaa dee munkarka ay nawaadidoodii kulaba iman jireen haddaba arrinkan baa ahayd tan rasuulka ilaahay baa le de waxaani waa wax ruux kastaba ka yimaada wax lagu qosla maaha tii buu kaba wacdiyey qosolkaa ay darbooda kaba qoslaya faqaala wuxuu ihi ilaa mawaati oo kale ama waa liayi shayin sheegeebu yadxaku u qoslaya axadukum kin maa yafcalu waxaani wax dee kan ku gooniya maaha adma waad samaysaa ruuxama way kaba timaadaa de maxaa wuxuu isaguba samaynayo uu sameeyo maxaa keenaya inuu ku qosla wax lagu qosla maahe calaqal marka waa dee adabtii iyo markaa waxa ay tahay in waxyaalaha caynkaasa dee aan waxa weeyaan uu ruuxu ka kaafil noqdo aan loo xaggeedii laba dayin oo laga dhiga inaan la maqlinba taas oo kale waa xusn اadab wاlmucaashara oo kale bal labada hore aan ragna xadiidku waxa inooguma sugan buu leeyahay nahyin layskaba nahiyayo dumarkii dee darbigood iyo taas oo kale rasuulka ilaahayna kuwa khiyaartiina maaha isagoo hadda kol yar idmay haddii dee daruuro ta'diib jiro ayuu leeyahay haddana khiyaartiina maaha waxaa kaloo kuma sugan dee daxiga dardada ama neefta caynkaasa laguma qoslayo oo wuxuu sheekhu cibaaraad buu raaciyeyo bal yanbagii an yatagaafala canha wayastamira calى xadiiثihi waاshtigaali bima kana fiihi min gayri irtifaati walaa gayri wayudhiru anahu lam yasmac oo waxa weeyaan waxaa roonba inuu waxaa dee ruuxu ka qaafil noqdo hawshiisi sheekadiisii iskaba ootiya wixii kuba shuqloonaa isagoo waxaan dayinba kama dhiga inaanu maqlinba oo dee wa waa waxa ruux iska abiiciya ruux kastaba kaba imanayo weeye xusn اadab wاlmucaashara waxay soo naqliyaan ninkan zaahidka mashhuurka ah xaatim اlasl waxaa asab loo yidhi de arrintan oo kale inay ahayd bay de adig waasay bal kutubta qaarkood ama taraajimta qaarkood ay kuma soo naqliyaan oo mala iyado haweenay u timiyo ay su-aal dooneysay iyo wax ka siibteen haddana de markaasuu iska dhigay nin dhegalaba oo kalon hadalkeediiba maqlinoo bal hadalka i dheere iyo adigu de wuxuu u isdhegooleysiiye si aan iyada markii hore markay khajishay naxday dee markay aragtay haddana ninkuba inaan wax maqlayn hadalkii loo dhaadheereeyo mooye arrintii way kaba baxday way kaba tagtay oo kale waa taduu leeya taasoo xaatim lasr waatu kula maxaa la yidhaha ninka caabidkaa zaahidkaa kole macrufa raggii horea mutaqadimiintii xaatim markood waa irsaasila alasr haddaba waxa bacda yatagafil can dalik kaba dhigaya si waxaanu maqlin oo kale de adigu khajiraadii kuma timi way ka bacdayba isagiiba ruuxaan wax maqlayno dhegalo oo kale u baahan in hadalkii aad ugu sara ugu qaado ayuu markuu isaga dhigay ayay tidhahdaa kuwa maqlin bu dee arrintii marka isagina waa inti qaradkiisi iyo tii uu doonaya klas ilaa ma yadxaku axadukum mima yafcal xadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna جrيr عan سhayl عan abيه عan abi هurayرaةa qال أنh qاal qاla رasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahi ba wuxu uhi rأytu cمr بna لحyi waxaan arkay cمr بn لحyi بni qamcata kaley waa dabdiyo dhowrowna uu sheegay mid kaba mid ah waatan dee matigan ay xarakeysan iskaga soconaya بn qamcata بni khindifa khindifna koley walaa sm mala ynsarif weeye waa smi muanasa calalnima ay kulantay oo qamcahan waa haweeneydii dhashay uu ku shuhroobo mala iyadna waxay leeyihiin khindif de magac kale uba soo naqliyaane malaa mashe gaaro oo ay u socon jirto khandafo odhan jireen mala harwaliya waxyaalahaas ahayd ayaa loo yidhi aabihii waa ilyas waxa weeyaan ayuu noqonaya waa mudirkat ibn ilyas markaas ayaan filayaa inuu ahaa aabihi ibni khindifa ama bani kacbin reer bani kacb aabahood haaulaai kuwan ah ayaan arkay yajuru xaal uu jiidayo qusbahu waa xiidmihiisii fi naari naar naartiiyo baan ku jirnay weli jannadii baan kuma jirnaa macnuhuna waxa weeye rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa la tusay naarta dee habeenkii micraajkiina waa arkay waktigii uu salaadii kusuufka iyo tukinayeyna waa arkay rasuulka ilaahi waa la hor keenayba haddaba waxyaalihii uu naarta dhexdeeda ku arkay waxaa ka mid ahaa ninkan camr bnu luxayi la yidhaaho waa kan rasuulka ilaahay yihi waa abaa bani kacbin reer bani kacbina waa reerkii khusaaco la odhanayay quraysh ugu horeeyey xarabka iyagu ka saareen reerkaasaa khusaaco bal matalan ayaa dee reer bani kacbin la odhanayay markaa malaa khusaaco o dhan ahay waa qeyb kaba mid ah ayuu waalidkood ahaa ninkay ka beermeen buu ahaa ninkaasaa naarta ku arkay isagoo xiidmihiisii dee xagga dambe intuu kaba soo baxay aanu kana go-in naarta dhexdeeda jiidaya kolley ninkani e iyadoo ay carabi weli nebi ismaaciil iyo nebi ibraahim iyo diintii ay kasoo gaadheen la haysto waa dadkii diintii bedelay asnaamta jaziirat alcarab keenay la caabuday asnaamtan keenay waa dadkii ninkii u jideeyey waxyaalaha maxaairta iyo sawaa'ibta iyo maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin taa ilaahay yihi waa ninkii jideeye weeye asnaamta cibaadadeedana ninkii keenay soo geliya intuu meel kale kaba keenay jaziiradee sidaa laguma caabuday diintii kuma bedelay bal markaa taas buu ahaayo de waana reerka awowgood buu ahaa waa awowgood buu ahaa haddaba rasuulka ilaahay baa arkay waa ninka awalu maqayara diina ibraahime ee isagoo naartii kuba jiro xidmihiisii na uu aanu ka go-in kana soo dhacay oo naarta dhexdeeda jiidaya qusba waa lamcaan xadaثnي cمr بن نaqidi وxasن بن الxulwaniي وcبd بن xmaydi qala cbd aخbarnي وqala الآkخarani xadaثna yacqub san oo kale imika mar laweyd aynu soo aragnay sanadkan oo kale waan kusoo aragnay wahuwa بn ibrahim بn sacdi xadaثna abi can صاalxan بn shab waa kii naftiisii lakiin muxuu yihi qaala samictu سacيid بn الmusayibi waxaan maqlay ibnu shihaab baa le سacيid بn الmusayib yaqulu xaaluu ku qowlayo in albaxiirata eeg munaasabadu waa tan aan idhi in camr bnu luxayi waa awalu man sayaba sawaa'ib ama dee iyo baxar albaxiira weeye ninkii waxyaalaha laba yimi haddaba waana tan iyo dee diintiina bedelay asnaamta keenay marka maxay tahay waxyaalihii uu sameeye wax kamida laynoo sheegayaayo wuxuu yihi markaa saciid baan maqlay isagoo leh ina albaxiirata baxiiradu allatii tii weeye yumnacu la manceeyo daruhaa caanaheeda dadkii inay cabbaan lama maalayo waa litawaaqita asnaamta iyo waxyaalahaasa loo mancaya asalka hore baxiiradu mala egta ayay dacal iyo wax ka jeexi jireen calaamana way u ahayd bal markaasna way dee taasoo falaa yaxlubu waatan mancinte ma lisayno axadun axad min annaas kollayna mala waxay iyadu ahaan jirtay dee bal imika halkan sharax saasi inooguma sugna waxaa dhici kartana in aqwaal dhowrah oo waxoogaaya ay jiraan oo bal marka la eego tafsiir ahaan waxaan idin tilmaamaya kutubta tafsiirka waaseca suurat lmaa-ida maa jacala lahu min baxiiratin aw laabantaan ama dee xaafid ibnu xajar oo kale markuu tafsiir joogo isaguna fatxulbaari oo kale iyo bal baxiiradan iyo waxay ahayd laakiin kolley mala markay muddo barkood baa dee hal un kaba dhiga kuwaa sii dhaafiyaba wax kalaba oo xataa arigii gaadhsiiye markay mala in dhowr da-ood ay dhasho dhowr da-ood ayay dee samayn jireen hadalka oo calaamadan inta u yeelaan ayay faraha ka qaadi jireen oonay cidimaali jirin oo dee waxaa taasoo kale ayay ahayd waa ama saaibatu saaibadu allatii tii weeye hiya latii bal waa tii kaanuu ay ahaayeen yusayibuunahaa kuwa sii daaya oo liaalihatihim ilaahyadooda ayay iyadana usii dayn jireen oo falaa yuxmalu calayha shay macnaa saaibaduna waa taa dee suurad aayaddaasay ku wada yimaadeen kolley intay soo naqliyaan waxa weeye saaibadu inta badan nadar iyo waxyaalay kaba iman jirto ruux baa dee isagoo xanuunsanay uu odhan jirayba haddii aan xanuunkaa kaba bogsado hashaydaasaan saa'ibo kaba dhigaya ama safar buu ku maqnaa haddaan nabad tago oon safarkaygaa dee ka nabad noqdo hashi ayaan saa'ibo ka dhigaya markaa kol haddii taa laga dhiga mala calaamada way u yeeli jireen daaq laga celinayo iyo darbiyooday timin laga celinayo iyo cid fuulaysay ama maalaysay may jirin faraha lagaba qaadayay saaibaa lagaba dhigayay oo bal matalan way sii daynayeen dee kol haddii calaamadan lagu arkana inay dadku markay geeliisiibaa soo aroorayo xawdkii iyo darkii markuu diyaariyo uu iska celinayaa geelii dadka kale laakiin afkaasi lagama celin jirin darna lagama celin jirin daaqna lagama celin jirin haddii xataa meel seere ay tahay ingees kalena caanaheeduna dee waa taa ay dayn jireen aan cidimaalin cidna aanay fuulahaynba waana qaalibana taas bay ahayd oo umuuraha hore ayay dee kaba ratimaysay waana caadadooda xun iyo dee kufrigoodi iyo waxyaalo kaba dhashay haddaba saaibaduna taas bay ahayd waqaala bnu lmusayibi qaala abu hurayrata ayaa wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rأytu cmr bna caamirin اkhuzaaciya yajuru quswahu fi naari wakaana wuxuu ahaa awala man sayaba sayuuba waa tan imakaan sooba sharaxnay un sababtii tane lakiin markii dhaweed ra'aytu camr bna luxayin baan soo aragnay imika halkana camr bna caamir ayaa imika kuba sugan riwaayadan kuba timi bal waxay leeyihin kolley aadka u macruufka ahaa waa camr bna luxayi inuu yahay kadee khuzaaca taas ahaa haddana de camr bna caamir oo isaguna waxa weeyaan adigu kolley malaa reer yamaneed ahaayo ay abtirsinta kuba gelayaan aanu noqon weeye bal adigu laftigaa horena waa inoo yimi kana waa inoo yimi waana aada isuguba dhow waana kii saya sawaaibta ama suyuubta sii daaya faraha ka qaadiya waxaan jideeyey kii ugu horreeyuu ahaa dadkiina way kaga daydeen marka dee taas baa isagu cadaabka uu ku galay xadaثnي زhayr بن xرb qال xadaثna jrيr عan سhayr عan أbيه عan أbي هurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم xadiidkan raqم horuu inoo siiyey waa laba kun iyo boqol iyo sideed iyo labaatan baa i yaala waa kitaab لbaas baabna waa u dhigtay oo isagu halkaa terjamayahay xadiidku sanadkan horena sanadkanna waa lahaa matninkana waa lahaa kitaab libaasna waan kusoo maray markaa waan laqbaynan de kole waana xadiid in badna aragteenba xataa imaam kitaab lmanahir riyaadkiisana oo riyaad saalixiinna uu kuba soo naqliye wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh horena sharaxeedu waa inoogu horreeyey waana mucjizaadkii rasuulka ilaahay buu kaga mid yahy waa waxaanu markaa hore jirin oo uu ka warramay inuu iman doono bal maan arag buu leeyahy laakiin waa wax iman doona dee si uu warramayna uba yimo oo mucjizaadkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyo aclaamtii nubuwadiisa weeye si uu isagu u sheegay ayuunbay arrimuhu u dhaceen wuxuu yihi markaa sinfaani laba sinfi laba nuuc oo min ahli naari ehlinaarka kamida lam arahumaa man arag oo macnaa ma joogaan imaka laakiin way iman doonaan markaa mid ahaani alawalu qowmun qowm weeye macahum macooda siyaadun shaabuumi ay yihiin kaanaabilbaqari lo-da dabooyinkoodao kale oo yadribuuna biha naasa dadka ku garaacaya oo barhkood waxa weeye waa rag waxay wataan dee maalan ulay wataan ama shaabugiye wataan dadkii bay dulman iyo tacaddi ay u ulaynayaan ay kuba garaacayaan kuwa caynkaasee dee dadkan dalamada acwaantooda ah dulmi iyo haddii dee dadkii inay la ilaalinayo la xafidayo xumaan laga joojinayo taasi waa baab kale ee waa dad dulmi iyo tacadi bay deeta dadkii u ulaynayaan ee u garaacayaan iyagoo dee surdadoodii waxaan kaba faa'idaysanaya kuwaasi iyagu waa waa mid sheekh wuxuu leeyahy faama asxaabu siyaad fahum hilmaanu waa lishurdati wanaxwi dee wixii dulmi iyo tacadi bal maalan iyagoo surdo ay leeyihin iyo waxyaalo adeegsanaya bal dadkii u dhibaya taasun bay noqon wanisaa-un midna waa dumar kaasiyaatun waxuwan oo caariyaatun qaaqaawan oo mumiilaatun wax duwayo leexinayo hallaynayo maa'ilaatun iyaguna dariiqi xaqa ah ka leexsan ru'uusuhuna madaxyadoodu kaasninati lbukti almaa'ila waa kaasnimati bukti waa geela almaa'ilati hayska leh ama kuruskoodu geesu janjeero kursahoodoo kale madaxoodu uu yahay laa yadkhulna ma gelayaan aljanata jannada macnaa waxa weeyaan de waa haddaan ilaahay cafwin waayo waa macsiyo macaasida kaba mida jazahoodaasina weeye abaalkooda tan a weeye walaa yajidna riixaha waina riixaha urteedu latuujadu waa la helaya min masirati kada kada waa masaafo dheer oo boqolaal ama dee waxa weeyaan barkoodba dee riwaayaadka qaarkood kuima sanado badan in loo socda ayaa urteeda laga wadnay bal xadiidka siaan soo sheegnay waan soo sharaxnay waxaanay dee halkan intay jannada ma gelayaan tumaha calaa sabiili ta'biida hadday gaala dee marka hore maca saabiqiin baanay jannadii gelayn ama waxa weeyaan jasahooda iyo abaalkooda kaas ah haddii laguba abaara maryoon iyo cafi kale aanay mudan bal xaggan kaasiyaati caariyaadna horeba waa inooguba soo sharxay oo waxyaalo intuba la wada arkay mid waxay yidhaheen kaasiyaatun waxbay huwan yihiin oo dee ilaahay dharkan uu siiyey nicmadaa uu siiyey bay waxbay huwan yihiin dhar way huwan yihiin laakiin caariyaatun way qaawan yihiin oo shukrigii ilaahay iyo libaaskii taqwada walibaasu taqwa dalika khayr ayay kaba qaawan yihiin bal waatan laakiin laba macnoo kaloo dhow dhowo kaasiyaatun waxbay huwan yihiin oo dee jirkoodii wax kamid ay qarinayaan caariyaatun waanay qaqaawan yihin oo in jirkoodii kamid ay muujinayaan oo dhar gaagaaban baabay xidhanayaan jirkoodii in kamida ayay muujinayaan ee waafina daraaddeed iyo taasiya bal maalan waana wax waaqacoo jiro ima kaba badan kaasiyaatun waxbay huwan yihiin oo dhar dee wax lagu magacaabo laakiin caariyaatun way qaaqaaweyn oo dhar khafiifa oo jirkoodii dee jirkii ka hooseeyey laga arkayo ayay xidhanayaan taasna iyadna waa wax waaqaco intuba waa mucjizaadka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mumiilaatunna waa iyaga kolley dee daahirka malaa maa-ilaatun ay horeysaede waxbay leexinayaan oo dee waa arrinkan dad toosan maaha ficilkoodan iyo dhaqankoodan iyo habkooda xun bay kuwa kala barayaan oo way leexinayaanba taasoo kale ama dee ciddii adigu ku finoobeysay maa'ilaatan iyaguna waa zaa'iqaat can dee dariiqii toosnaa iyo kuwa leexsan weeyaan ama ru'uusunna kaasmati lbukti lmaa'ila kolley dee aimadu raximahum ullahu tacaala in waktigaasay kuba sharxeen oo dee malaa la arko barhkood waktigaasna xataa iyaga waktigoodii arrin muuqatay inaanay ahaynba oo taasi wuxuu kaba dhigay imaka halkan ba haddaan cibaaradiisii soo qaato famacnaahu yucadimna ru'uusahuna bilkhumuri wاlcamaa'imi wagayriha mima yulafu cala ru'uus xata tushbiha asnat اlibil bukt hada huwa lmashhuur fi tafsir macnaa waxa weeye madaxyadoodii bay weynaya timahoodii kasoo qaado oo ayay sare u taagayaan inta dhexay isuu keenayaan waxyaalo kalea la raacinaya markaasaa dee markuu wuxuu dheeraado ayuu dhinacba u janjeersanaya sidaa kuruskaas hays kaloo kale dee waktiyadan imanka haddii la gooyo timiyo taasi aanay jirin bal dee malaa inta badan dadku way yaryaryihiine laakiin toddobaatanada iyo siddeetanada madaxoodii iyo wax saasoo waaweyn oo dee dumarku waa habkii ay markii ragguna afrooda ay u badnaayeen iyaguna tan bay uga badnaayeen oo wax dee waqacayda magaalooyinkan iyo magaalooyinka kaleba jirayba taasoo dumarku habkaa ay uga samaynayeen oo bal waxa weeyaan waana mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal xadiidka waan soo maray waanan dhaafayaa xdثna بن نmayri qال xadثna زayd yعni بn xbaabi qal xadثna أflح بن سacيidi qal xadثna cabdاللahi بن رaafiع mawlى أmi سلمةa qaala wuxuu yihi oo cabdالlah بn raafiع baa ohanaya waa nin taabici o ثqa um slmana mawaalideedii kaba mid ah samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi yuushiku waxa dhowo in daalat hadday dheeraato bika adiga muddatan ood muddo sii noolaato oo aanad hore u dhiman an tara inaad aragto qowman qowm fii aydiihim gacmahooda ay ku sugan yihiin milu adnaabi lbaqari lo-da dabooyinkooda oo kale waxaa waa shaabugyadan iyo ulaha ay wataan kuwaasoo yaqduuna kallaha iyo fii qadabillahi oo dee macsiyo xumaan iyo dulmi dad iyo tacadi bay kuba jiraan marka hadday kallahaan waa cadhadii ilaahay iyagoo kuba sugan bay kallahayaan wayaruuxuna caraabayana fii sakadillahi oo bacda de waa xaaladoodan sabax iyo galaba kol dee ficilkoodaas iyo mukhaalafada iyo macsiyadaa ku sugan yihin cadhadii ilahay bay kuba sugan yihin wey xadaثna cubaydالlah بn سacيidi وabubakr بn نaafici وcabd بn xubaydi qaluu xadaثna abu camiri الcaqadiy qala xadaثna aflax بnu سacيidi qala xadaثanii cabdالlahi بn raafici mawlى umi سalamةa qaala samictu abaa hurayrata yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yaqul in daalat bika mudat hadday mudda kula dheeraatood muddo sii noolaato awshagta waxaad u dhowday weeye an tara inaad aragto qowman yaqduuna fii sakad illaahi wayaruxuuna fii lacnati waa xadiidka labadii qaybood qaybtii dumarkamo iyo qaybtii kale unbay tani lamid tahay fii aydiihim milu adnaabi lbaqar gacmahoodana lo-da dabooyinkooda oo kale ay kuba sugan yihiin bal kolley xadiidkii waa inoo dhammaaday dee macnihiisna waa inoo daahir waa taan soo sharaxnay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi bal xadiidkan oo kale imaamkan ama ibn اljawzi la yidhaha kolley wuxuu leeyahay kitaabkan dee aada u shahiirkahe almawduucaat axaadiisa isagu dee waa si uu arkayey uu ku tiriyey inay mawduuc tahay ayuu ku ororiyey waxyaalaha gariibka ee kitaabkiisa dhacay waxaa ka mid ahaa inuu xadiidkan ku daray kitaabkiisa mawduucaadka oo uu leeyahay xadiidkanba waa mawduuc isagoo ku cilaynaya aflax ibnu saciidkaas dee atbaacu taabiciintii kaba mid ah kuba cilaynayo cilo ugaba dhigay waana nin iqoo re kala duwani ay tawhiiqiyeenba kolleyna waa culimadu arrin ay aada isaga ugu inkireen ay kaba dhigeen kaflo adagoo siduu xaafid kaba cabiray markuu kitaabkiisan alqowl lmusadad ee axaadiistii uu ibnuljawsi sheegtay inay mawduuc tahay musnadka imaam axmed ku sugnaa waa axaadiisaa buu ku ururiyey oo alqowl musadad fi dembi can musnadi axmed uu xadiidkan qabanayo ina musnadkana waa ku sugan yahay ayuu dhaha waa kaflo adag oo ibnujawsi kaba dhigtay xumaanna waa sameeyey oo de waa xadiid axada saxiixeyn kuba sugan ayuu tansan kuba sheegtay aniguna taas dee wax axada saxiixeyn kuba sugan oon kan ahayn oo uu sheegtay inuu mawduuc yahay maan arage bal adiga waxaan leeyahay taasoo ka dhacdo suyuudi alfiyadiisan ee mustalaxa markuu taa sheegayo baabka mawduucaadka uu ku jeegay ayaa muxuu ku jirayba muxuu idhaha wa fii kitaabi waladi ljawsiyi ma laysa bimawduucin xataa wuhima min aلصaxiixi wالضaciifi wاlxasan damantuhu kitaabaya qowl اlxasan waa kitaab uu leeyaho kolley taas aan tacaqubaadka mala ahayn ta muxuu idhahaa wamin cajiibi ma taraahu faclami fiihi xadiiثu min صaxiixi muslimi waa xadiidkana markaaso wamin cajiibi ma taraahu faclami fiihi xadiiثu min صaxiixi muslimi bal waxaa leedahay ibnujawsiye laakiin de aimadaas baa inaga kaafiyey munadii oo xadiidkaa صaxiix muslim soo saaray waa gafla min ibnuljawsi kaba dhacday ee xadiidka mawduucna maha xadiidkaa dee muslimna inoo saxiixay allah subxana watacaala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا عبدنا